bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan dhegaystayaal idil ahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka caawa iyo daljir oo habeen waliba xilligan oo kale aad ka dhagaysataan dhammaan efmida daljir ee soomaaliya caawa waa habeen tallaado ah oo ay arbaco soo gelayso taariikhduna waxa ay tilmaamaysaa koob iyo labaatanka bisha saddexaad ee maars oo sanadkuna waa laba kun toddobiyo toban habeenimadan haddii eebba uu raalli ka noqdo waxyaabahaanu kusoo qaadan doono barnaamijka caawa iyo daljir waxaa qayb ka noqon doona
dhimashada waxaa weeyaan shan qofood dhaawucuna waa ilaa tobaneeyo oo haween ku jiro qaraxuna waxuu ka dhacay barta kontaroolka siyaatarka qaranka soomaaliyeed afhayeenka gobolka banaadir oo faahfaahin ka bixinaya qarax waxyeelo geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta si rasmi ah u soo gebagabeeya dhismaha xukuumaddiisa cusub cabdi faarax siciid duxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo gudooshiisiinta xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale dayle wasiirka maaliyadda cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka gaashaandhig xildhibaan maryan aweys jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda deeqa yaasiin xaaji yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga gudaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hambalyo u diray wasiirada cusub ee la magacaabay isagoona golaha shacabka ugu baaqay in deg deg ay u ansixiyaan wasiiradan cusub golaha shacabka waxaan kula dardaarmaya iyaguna inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan golahan wasiirada ah oan aaminsanahay inay aqoontii iyo kartidii iyo fanaantiiba ay leeyihiin runtii ballantii aan qaaday oo ahayd in lagu soo dhisi doono shan iyo toban casho waxay dhaaftay lix beri oo keliya sidoo kale barnaamijka caawa iyo daljir dhegaystayaal intaanu ku guda jirno waxyaabaha kale aanu kusoo qaadan doono idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqonaya deegaano ka tirsan degmada godob jiraan oo ka tirsan gobolka nugaal oo lagu soo warramayo in dad cudurro ay ugu geeriyoonayaan xaalada nolol xumana waxa ay soo wajahday dad iyagu ku soo barakacay deegaano ka tirsan gobolkan bari waxyaabaha kale dhegaystayaal barnaamijkaanu kusoo qaadan doono idinkuna aad ku dhagaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona salaada robdoon ah oo maanta laga tukaday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose allahu akbar allahu akbar
ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu roobaan daahinna sii ilaahu roobaan daahinna sii ilaahu roobaan daahinna sii ilaahu roobaan guryaha duminna sii deegaano ka tirsan dhulka soomaalidana waxaa ka curtay roob la filayo in ay dadku ku diirsadaan qodobadaas ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan barnaamijka caawa iyo daljir habeenimadan barnaamijka waxauu idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha daljir ee soomaaliyana si toosa waad uga dhegaysanaysaan idinkoo dib uga daalacan kara radio daljir dtcom anigoo cumar la kiman ayaa barnaamijka intuu hawada ku jiro dhegaystayaal idinla socodsiin doona waa mar kale iyo caawo iyo daljir mar kale wacan dhegaystayaal aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya barnaamijka qarax loo adeegsaday gaari nuuca hoomeeda loo yaqaan ayaa waxa uu ka dhacay gelinkii dambe ee maanta nawaaxiga tiyaatarka qaranka ee muqdisho fariisin ciidamada ammaanka ay deganaayeen ayaana lala beegsaday qaraxan waxaase qaraxa ka hor la sheegay in askari ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya uu isku dayey inuu istaajiyo gaarigaasi balse uu ku naf waayey is-hortaaggii uu sameeyey qaraxa ayaa waxaa ku dhintay inta dowladda soomaaliya ay xaqiijisay shan ruux waxaana ku dhaawacmay toban kale qaar ka mid ah dadka waxyeelada ay soo gaartay waxaa la sheegay inay u badnaayeen askar walow ay ku jiraan dad shacab ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaana kuwa gobolka banaadir ayaa gaaray goobta qaraxa maanta uu ka dhacay cabdifataax cumar xalane oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa goobtaasi kula hadlay wariyaasha waxaanuu tafaasiil ka bixiyey qaabka qaraxa maanta u dhacay iyo weliba khasaaraha ka dhashay bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawacana allaha bogsiiyo halkan aynu taagannahay waxaa ka dhacay daqiiqado ka hor qarax gaari hoomeeya ay cadowgu rabeen inay ummadda ku halaagaan ayaa waxaa isku dhigay askarigii qaranka soomaaliyeed ee ka tirsanaa ciidanka madaxtooyada soomaaliyeed isaguna ku dhintay goobta ilaahay baan u weydiinaynaa inuu jannadiisa fujurta ka waraabiyo dhimashada waxaa weeyaan shan qofood dhaawacuna waa ilaa tobaneeyo oo haween ku jiro qaraxuna waxuu ka dhacay barta kontaroolka tiyaatarka qaranka soomaaliyeed iyo inta udhexaysa hooyooyinka ayuu ka dhacay iyagoo ciidanka ammaanku joojiyeen oo ay baarayaan oo ay hubinayaan gaadhiga ayuu qarax u dhacay wixii baaritaan intaa dheer dib aan idinkala wadaagaynaa haddii la iidmo dhaawacaasna waa jira adeer dhimashana way jirtaa waa shantaas qofood askariga geesiga ahaa ee naftiisa ku waayey ee gaadhiga celiyey ee u diiday inuu maro meesha isagana waxaan leenahay inuu ilaahay u naxariisto abaalgudkeeda iyo xushmaddeeda iyo taageeradeedana dee madaxda qaranka laga sugayaa inay ay ay ay siiyaan geesi qaran weeyaan intaas ka badan buu geysan lahaa gaarigu hadduu gudaha u galo shacab badan iyo dhibaato intaa ka badan buu geysan lahaa askarigaasna waxaan wada leenahay allaha u naxariisto ilaahay jannadiisii fardowsa ahayd ha siiyo abaalgudkeedana madaxda qaranka allaha inay inuu siiyaan allaha garad siiyo guud ahaanna aad bad mahadsantihiin khasaaruhu waa shan qofood oo dhimasho ah iyo askar dhimatana way jirtaa askar dhaawacana way jiraan shacab dhaawacana wuu jiraa iyana markii la tafatiro ee lasoo koobo ayaan idinla wadaagaynaa wariyaashu idinna waad mahadsantihiin waxaan idinkaga digayaa markay wax dhacaan oon mar kale idin leeyahay ha ku fududaanina meesha wax ka dhaceen wax kalaa iman kara ilaa annagu aan ka nimaato nagu sugoo mahadsantiin kaasi waxa uu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo tafaasiil ka bixinayey qarax gelinkii dambe ee maanta ka dhacay nawaaxiga tiyaatarka qaranka ama guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho dhinaca kalena siday sheegayaan dad gobjoogayaal ah qaraxyo ayaa waxa ay maanta ka dhaceen inta u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo mahadaay oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha dhexe qaraxyadaas ayaa midkood gelinkii dambe ee maanta dhacay halka kan kalena uu dhacay barqadi waxaana lala egtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegay in qarax ka dhacay deegaanka buurane oo ka tirsan gobolkaasi in lala egtay ciidamo ka tirsan amisom iyadoona lagu weeraray deegaankaasi al-shabaab ayaa war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in khasaaro ay gaarsiiyeen ciidan ka socday dowladda burundi oo qayb ka ah howlgalka amisom kuwaasi oo watay baabuur oo ay sheegeen in ay qarxiyeen islamarkaana ay gubeen qaar ka mid a gawaarida ma jirto warar ka baxsan al-shabaab oo sheegaya in qaraxyadaas ay ku waxyeeloobeen ciidamo ka tirsan amisom iyo weliba sidoo kale gaadiidkooda ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga sugayay soo magacaabista golaha cusub ee wasiirada ayaa si rasmi ah maanta u shaaciyay wasiirada cusub ee ka mid ka noqonaya xukuumaddiisa inkastoo ay ku jiraan xubno aan iyagu horay loogu arag siyaasadda soomaaliya wasiiradan cusub haddana waxay intooda badan yihiin xubno hadda ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka hadda jira xubnahan cusub ayaa waxay isugu jiraan wasiiro wasiiro ku-xigeenno iyo wasiiro dowlayaal haddaba afhayeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon ayaa saxaafadda u akhriyey magacyada wasiirada maanta uu magacaabay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre bismillahi raxmaan raxiim sida ra-isul aada u mahadsan tahay soo jeedin golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ujeeda ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya markuu arkay qodobka sagaashan iyo toddobaad barqadda koowaad labaad iyo saddexaad ee dastuurka kumeel-gaarka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya marka uu arkay xeer madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya lambarka boqol soddon iyo saddexaad taariikhda toban toban iyo labada bisha toban iyo labaad labada kun toban iyo saddexda oo ku saabsaneyd magacaabista ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya marka uu garwaaqsaday baahida loo qabo in la dhiso golo xukuumad kadib markii xukuumaddii hore xilhaynteedii dhammaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaa shirafweyn u ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wada tashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiiro wasiiro dowlayaal iyo wasiiro ku-xigeenno waa sida soo socda abukaate mahdin axmed guuley khadar ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan doctor iimaan cabdulaahi cali wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdi faarax siciid duxa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo heshiisiinta xildhibaan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wasiirka maaliyadda cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirka gaashaanida ambasador yuusuf garaad cumar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga cabdulaahi daahir cismaan wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare abukaati cabdiraxmaan xoosh jibriil wasiirka arrimaha dastuur ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan maryan aweys jaamac wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed cabdulaahi salaad wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka injineer cabdi canshuur xasan wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xildhibaan sheekh nuur maxamed xasan wasiirka xanaanada xoolaha qadra axmed ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan cabbaas cabdulaahi sheekh siraaji wasiirka howlaha guud iyo dibudhiska deeqa yaasiin xaaji yuusuf wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka xildhibaan injineer injineer cabdirashiid maxamed axmed wasiirka badroolka iyo macdanta xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga gudaha xildhibaan saciid xuseen ciid wasiirka beeraha doctor fawsiya abikar nuur wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi wasiirka galluumaysiga iyo khayraadka badda xildhibaan khadiija maxamed diiriye wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga injineer cabdiraxmaan cumar cismaan wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha abukaati xasan xuseen xaaji wasiirka cadaaladda xildhibaan saalax axmed jaamac wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan brofesor saalim caliyow ibrow wasiirka korontada iyo biyaha doctor maryan qaasim axmed wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka haddana waxaan akrin doonaa wasiiru dowlayaasha cabdulqaadir macalin nuur wasiiru dowlaha madaxtooyada cabdulaahi xaamud maxamed wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xildhibaan cabdicasiis xasan maxamed lafsa gareen wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan cabdulqaadir sheekh cali bakhdaadi wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda xildhibaan maxamed cali xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga xildhibaan maxamuud xayr ibraahim wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda xildhibaan cabdulaahi faarax weliye wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta cabdulqaadir mudane cabdulqaadir axmed khayre cabdi wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan xasan macalin xuseen wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xildhibaan cabdiraxmaan kulmiye xirsi wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada tacliinta wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare xildhibaan cabdalla xaaji cali wasiiru dowlaha wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha axmed cabdi kaariye wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan cabdulaahi bila nuur wasiiru dowlaha wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda cabdixakiim xasan ashkir wasiiru dowlaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxaa ku xiga wasiir ku-xigeenada xildhibaan cismaan aadan dhuugow wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xildhibaan xaaji cali sheekh maxamed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka cabdulaahi sheekh cali qaloocow wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xildhibaan cabdulaahi colaad roobleh wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga mukhtaar mahad daa-uud wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga xildhibaan faysal cumar guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xildhibaan doctor xuseen cabdi cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dastuurka xildhibaan fahma axmed nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xildhibaan cismaan maxamed cabdi daado wasiir ku-xigeenka wasaaradda degadaha gaadiidka iyo badda ee xildhibaan xirsi aadan roble wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xildhibaan ibraahim yirow isaaq wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xildhibaan xaamud cali xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha xildhibaan maxamed khaliif diiriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xildhibaan jamaal xasan ismaaciil wasaa- wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska xildhibaan samra ibraahim cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maxamuud cabdulqaadir warsame wasiir ku-xigeenka wasaaradda bedroolka iyo mac- iyo macdanta xildhibaan cabdinaasir siciid muuse wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha xildhibaan cabdikariim khaliif dala wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha xildhibaan xuseen cusmaan xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xildhibaan cabdulaahi cumar abshirow was- wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalu- kalluumaysiga iyo khayraadka badda xildhibaan axmed cumar islow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada isboortiga ee xildhibaan cabdiraxmaan iidaan yunis wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta doctor ciise weliye maalin wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda xildhibaan cabdicasiis carmaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan cismaan libaax ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda korontada iyo biyaha xildhibaan cilmi cumar ceyn sane wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka sidaa darteed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wuxuu golaha shacabka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ka codsanayaa in ay ka aqbalaan soo jeedinta ee golaha xukuumadda ee jam- ee xubnaha golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si ay si loo helo xukuumad u adeegta qaranka soomaaliyeed wabillahi tawfiiq
afhayeenka xukuumadda soomaaliya cabdicasiis cabdi xaaji goobdoon ayuu kaasi ahaa isna waxaa goobtaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xasan cali khayre waxaana uu faahfaahin ka bixiyey shuruudaha lagu soo xulay iyo qaabkay u shaqayn doonto xukuumadda cusub ee uu maanta sida rasmiga ah u shaaciyey
waxaan rabaa inaan sidaan u sheegnay shacabka soomaaliyeed in maantaan halkaan isugu nimid inaan soo gaarnay waktigii aan shacabka soomaaliyeed horkeeni lahayn xukuumaddii aan ugu talagalnay inay xilligan dalka samadabeyso waxaan eh, marka hore rabaa inaan ku bilaabo sida soo socota Eh, xukuumaddu waxay ka koobnaan doontaa lix iyo labaatan wasiir iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen oo aan sababeyn doono shuruudaha lagu soo xulay oo laguna xisaabtami doono iyo qaabka ay u shaqayn doonaan oo aan rabo inay shacabka soomaaliyeed maqlaan waxay tahay sida soo socda qofka wasiirka noqonaya waa in aanay da-diisu ka yaraan soddon sano waa in aqoontiisu gaarsiisan tahay heer jaamacadeed waa inuu soomaali yahay aaminsan yahayna midnimada iyo madax banaanida ummadda soomaaliyeed waa inuu aqoon iyo khibrad u leeyahay maamulka iyo maareynta ku aadan shaqada uu dalbanayo waa inuu ku sifoobay dhaqan anshax iyo asluub wanaag laguna yaqaan karti iyo hubnaan waa inuusan ka mid ahayn xiriirna la lahayn ururada ku tilmaaman xagjirnimada waa inuu ogolaado saxiixana in la hubiyo taariikh nololeedkiisa iyo khibraddiisa kadib markii loo magacaabo wasiirnimada waa inuu la jaan qaadi karo kana turjumi karo isbeddelka ku yimaada rabitaanka shacabka waa inuu diyaar u yahay kana go-an tahay ku dhaqanka iyo muujinta dowlad wanaag isla xisaabtan daahfurnaanta iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waa inuu oggolaadaa ama ay oggolaataa inuu buuxiyo shax la xidhiirta caddaynta hantidiisa guurtada iyo midda maguurtada ah kadib marka loo magacaabo xilka taasoo laga bilaabi doono ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha si loo ogaado xoolaha aan leenahay maantay iyo haddii loo baahdo mustaqbalka markaan xog xilka ka tagno taasina waxay tahay qof waliba oo ka mid a golaha wasiirada waxaa laga rabi doonaa shax noocaas waxaa kaloo lagu soo dhoweyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo qof walba oo xukuumadda ka mid noqda inuu ku shaqayn doono barnaamij cusub oo la bilaabay ka shaqayntiisa waa barnaamijka xukuumadda waxaa kaloo laga saxiixi doonaa qoraal ku wajahan mas-uuliyadda iyo waajibaadka wasaarad walba waxaa kaloo saxiixi doonaa wasiirka ama wasiiraddu waajibaadka qarinta xogta iyo sirta qaranka oo haddii ay caddaato in ay fashilantay ama ay bixiyeen sirta qalanka ay kalifi doonto inay ku waayaan shaqadooda waxaa laga soo saxiixi doonaa wax la yidhaahdo habraaca ansixinta sifada shaqo oo ah qaab cusub oo dalkan looga shaqayn doono dhaqan shaqeedka waxaa la eegi doonaa ay saxiixi doonaan nidaam isla xisaabtan shaqo oo cusub oo ah qaabkay u shaqeeyaan waxa laga raba inay fuliyaan bil walbana lagula xisaabtami doono qofkii fulin waayana loo sheegi doono inuu waajibkiisii ka soo bixi waayo sida aan markii hore sheegayna waxaa ay caddayn doonaan hantida ay leeyihiin intaa ka sokow waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan ugu bishaareeyo annagoo six raacayna isbeddelkii ay codsadeen ummadda soomaaliyeed anigoo gudanaya waajibaadkayga dastuuriga ah qodobkiisa sagaashan iyo toddobaad farqadiisa saddexaad ee magacaabista xubnaha golaha wasiirada islamarkaana waafajinaya qodobka sagaashan iyo sideedaad ee shuruudaha xubinnimada golaha wasiirada islamarkaasna aan wada tishiyo ballaaran la sameeyey madaxweynaha xildhibaanada waddanka oo dhan dumarka soomaaliyeed bulshada rayidka dhalinyarada culimmada iyo dhammaan qeybaha kala duwan oo bulshada ayaan waxaan idin hor keenay ama ummadda soomaaliyeed rabaa inaan hor keeno xukuumadda cusub maadaama haddaba uu dalku maraya xaalad aada u adag oo abaaro ba-an ay jiraan kana jiraan qeybo ka mida dalka oo dadkii iyo dunyadiiba ay ku dhammaanayaan islamarkaasna aan horay u ballan qaaday inaan arrimaha abaaraha xallintooda mudnaan gaar ah siinayo waxaan ku faraxsanahay inaan idinla wadaago inaan samaynay wasaarad u gaar ah si xal waara looga helo arrimahaas wasaaraddaas oo anugu magac darnay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ugu horreyntii waxaan aada ugu mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed oo meel walba oo ay joogaan u soo duceeyey madaxdooda nana garab istaagay waxaan rabaa inaan u sheego shacabka soomaaliyeed in dowladnimada ay ka bilaabatay maantay laakiin shaqadii ay dhiman tahay waxaan rabaa inaan u ballan qaado qof walba oo la magacaabay oo xukuumaddan ka mid noqda in lala xisaabtami doono loolana xisaabtami doono si hufan waxaa kaloo idiin ballan qaadayaa inaad aniga iyo madaxweynahaba nala xisaabtami doontaan oo annaguna aan ogolnahay in nalala xisaabtamo dalkani waxa uu marayaa meel u baahan in dadka soomaaliyeed ay isu yimaadaan xukuumad marka la dhisaayo waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaaliyeed oo hamigoodu ahaa inay dalkooda iyaguba wax ka dhisaan inay rajeynayeen inay xukuumadda ka qayb qaataan annagoo haddaba fiirinayna xaaladda dalku uu ku jiro waxaan soo dhisnay xukuumad sida aan sheegay golaheeda wasiiradu ay ka kooban yihiin lix iyo labaatan iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen oo ah xukuumad loogu talagalay inay waajibkeeda shaqo gudan karto si kale haddaan u dhigno xukuumad technocratis ah dad shaqadooda u gudan kara si hufan sidaas darteed waxaan ka codsanayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan culamaa udiinta dhallinyarada dumarka siyaasiyiinta dalkan usoo halgamay oo dhan cid walba oo rabtay inay dalka wax u qabato oo aan xukuumadda soo gelin waxaan iyagana u sheegayaa in albaabkii wax lagu qaban lahaa uu u furay sidaas daraaddeed waxaan ummadda soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inay fursad siiyaan xukuumaddan aan soo dhisnay iskuna dayahaynaa inay xukuumaddooda garab istaagaan waxaa kaloon ku dhiiri gelinayaa ragga iyo dumarka soomaaliyeed oo qayb ka noqday xukuumaddan inuu bilowday isbeddelkii ay codsadeen shacabka soomaaliyeed inay naga daacad tahay inaan isbeddelkaas ka dhamayn inaan diyaaru nahay dalkan inaan gaarsiino meeshii ummadda soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen jiilka hadda jooga halkan ma aanay ku guulaysan inay u diyaariyaan jiilka ka dambeeya wixi ay xaqa ugu lahaayeen si haddaba aan waajibkeenna ummadnimo isaga ridno shaqadii aan dadka soomaaliyeed oo da-da yar ugu gudbi lahayn waxa ay xaqa noogu lahaayeen maanta ayay bilaaban cid walba oo annaga naga mid oo fursad u heshayna waxaa laga rabaa fursaddaasi inaanay dayan waxaan mar labaad ku celinayaa oon rabaa inaan shacabka soomaaliyeed hortiisa ka ballan qaado idinkana aan idiin sheego qaab dhaqameedkii loo shaqayn jiray inuu isbeddelay waxaan rabaa inaad u diyaar garoodaan idinku baarlamaanka ama golaha shacabka soomaaliyeed waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aada ay adigu mahadsantihiin taageeradiina iyo inta hadda nagala joogo dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqaysa sida ugu dhaqsaha badan sidaas daraaddeed anigoo og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixino xukuumaddaas ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayuu kaasi ahaa dhinaca kalena madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo maruu maanta ka duulaya garoonka diyaaradaha ee muqdisho islamarkaana uu ku wajahnaa waddanka kenya waxa uu ka hadlay soo magacaabista wasiirada cusub madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu hambalyo u diray wasiirada cusub isagoona kula dardaarmay inay gutaan waajibaadka loo egmaday dhinaca kalena waxa uu fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka oo uu ugu baaqay inay codka kalsoonida siiyaan wasiiradan cusub si howshooda ay u sii ambaqaadaan
waxaan soo dhaweynayaa magacaabista maanta ra-iisul wasaaruhu magacaabay golihiisa wasiirada waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin leeyahay hambalyo ballantii anigu aan qaaday maalintii calimisaarka oan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan kala hadlaayey shacabka soomaaliyeed waxaan u sheegay inaan magacaabi doono ra-isul wasaare taya leh oo ku shaqeeya barnaamijkii aan hore u sheegay oo ahaa in dowladda aanay noqoto dowlad aan masmaasku lahayn aan khilaafaad lahayn shaqo hufan oo hoos udaa udagaa u degtana leh taasi waxay dhashay maanta inuu ra-isul wasaaraha soo magacaabo gole ra-isul wasaa gole wasiiro oo runtii aan halkan ka arko inay yihiin dad khibraddii iyo aqoontii iyo kartadii kartidii kartidiiba leh aan u arko waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu hawsha idin fuudeeyo ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed runtii waxay naga sugayaan hawl culus oo taalla ay uga horeyso sidii abaaraha maanta jira iyo colaada jirta aan uwajh u wajahi lahayn hawsha maanta noo taalla waxaan isleeyahay waan aamsanahay dadka halkan ka muuqda oo aan qaarkood aqaano inay ka si hufan uga soo bixi karaan hawshaas waxaan rabaa inaan dardaaran shacabka soomaaliyeed iyo iyo golaha shacabkaba aan la dardaarmo in ay la shaqeeyaan golahan oo ay kalsooni siiyaan oo ay gacan siiyaan golaha shacabka waxaan kula dardaarmaya iyaguna inay sida ugu dhaqsiyaha badan u ansixiyaan golaha golahan wasiirada ah oo aan aaminsanahay inay aqoontii iyo kartidii iyo fulaantiiba ay leeyihiin runtii ballantii aan qaaday oo ahayd in lagu soo dhisi doono shan iyo toban casho waxay dhaaftay lix beri oo keliya meeshii aan ognahay in lagu soo dhiso golo wasiir ay qaadin jirtay soddon casho ra-isul wasaarena lagu magacaabo soddon casho runtii wakti badan baa runtii noo baaqday waxaan rabaa inaan waktigan uga faa'iidaysto golaha shacabka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u ansixiyaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaanna ay idin siiyaan kalsooni iyo wada shaqayn ay idin siiyaan si aan uga hortagno qoladan argagixisada ah oo runtii qayb ka ah abaaraha maanta jira maxaa yeele dadkeennii waa babba'ayaan xoolihii waa ka baaba'een dadkii waa qaxayaan waxaa haysta cudur iyo dhibaatooyin fara badan si wax loo gaarsiiye ma jiraan hawsha noo taallo waxay tahay marka inaan amniga soo celinno oo aysan dhicin ilaahay idinka annagoo ilaahay ka baryeenna dadaalkeedana gelinna in abaarahan soo noqonaya sidii aan uga hortegi lahayn aan falankeeda qabanno oo hadday dhacdana aan ugu diyaar garoobi lahayn dad badan yaa runtii hadda iyo xoolo badan yaa runtii hadda baaba'ay waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan ganacsatada inay gacan siiyaan dadkan abaaraha ku la-anaya oo oo ku dhibtaysan dadka qurbaha joogana waxaan ka codsanaynaa iyaga naftigooda waa mahadsan yihiin dadaallo badan bay sameeyeen dhaqaalo badan bay soo direen iyaguna inay laba jibaaraan beesha caalamka iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay gacan naga siiyaan abaarahan runtii nagu daba dheeraaday waa mahadsan tihiin wabillahi watawfiiq kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu magacaabay xilal cusub oo uu ka magacaabay madaxtooyada soomaaliya waxaana xilalka la magacaabay ay gaarayaan shan xubnood kuwaasi oo kale ah abuukar daahir cusmaan oo loo magacaabay agaasimaha guud ee madaxtooyada brofesor nuur diriye fuursade oo isna loo magacaabay la taliyaha madaxweynaha ee siyaasadda iyo istaraatiijiyadda maxamed cabdulaahi axmed waxaa loo magacaabay kaaliyaha gaarka ah ee madaxweynaha cabdulaahi yuusuf maxamed isna waxaa loo magacaabay agaasimaha habmaamuuska madaxtooyada shakhsiga shanaad ee uu magacaabay madaxweyne farmaajo ayaa ah cabdinuur maxamed axmed oo loo magacaabay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada weli dhegeystayaal barnaamijka caawiya daljir ayaad la socotaan istuudiyaha daljir ee boosaaso ayuu idinkaga imaanaya dhammaan xarumaha daljir ee soomaaliyana si toos ah waad ugala socotaan degmada godob jiraan oo ka tirsan gobolka nugaal waxaa xilligan ka jira xaalad abaareed tii ugu xumeed maadaama ay deegaanada kale ay kaga duwan tahay in saddex sano oo xiriir ah uusan roob ka dayn halkaasi waxaa intaa usii dheer cudurro ka dilaacay dhammaan deegaanada hoostaga degmadaasi kuwaasi oo sababay dhimashada dhowr iyo toban ruux xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada godob jiraan oo lagu magacaabo cismaan xasan soobe ayaa raadiyaha daljir waxa uu uga warramay heerka ay gaarsiisan tahay abaarta iyo weliba xanuunadaha dadku ay u la-anayaan isagoona sheegay in dadka deegaanadaas haatan ay baahida ugu weyn ay qabaan ay tahay inay la daalaadhacayaan xanuuno kala duwan waxaanu sheegay haddii aan si deg deg ah gargaar loola gaarin deegaanadaasi ay dhibaatadu intaa kasii badan karto axmed sheekeeye oo garowa ku sugan ayuu u warramay xildhibaankan ka tirsan golaha deegaanka degmada godob jiraan dadka deegaanka laftiisu dad tabar weyn ku dhaama maaha oo kuwii horey u deganaa meesha barkood wax loo ururin jiray oo iska tabaalaysnaa ama agoomo ama barakacayaal hore ahaa ama dad danyara markoodii horeba iska ahaa marka iyadoo dhibaatadaasi jirtay baa haddana dadka soo cayroobaya oo soo xiroonaya haddana waxay ku kordhiyeen maad aragtay culays kale kusii kordhiyeen marka tuulooyinku waa la mid oonka hadda godob riigga biyo leh oo ceelasha laga dhaansaday tuulooyinku waa wada qallalan yihiin oo biyo loo dhaansho maaha biyo kale ma tagaan dhammaantood say u dhan yihiin waa wada waa wada qallaleyihiin marka dhibaatadaasaa ka jirtay iyadaana hadda deegaankii iga soo saartay si aan miidiyaha ula wadaago dhibta meesha ka jirta ummadoo dhan u maqasho adduunku u ogaado dal ummadda islaamka ay u ogaato wal waxaad nooga warbixisaa qoysaska ilaa hadda soo xirooday tiradooda waa meeqa soddon qoys baanu hadda diiwaan gelinay oo noo xiraysan oo soo galay oo xoolihii kasoo dhammaadeen laakiin waxaan kuu sheegay asbuucaan soo socdaa inaanu in laba jibaarkeeda malaynayno waayo xoolihii duurkaanu tagnaay oo nin waliba waxuu haystaanu ka warqabnaa marka laakiin hadda soddon unbaa gudaha joogtahoo hadda deegaanka kusoo xirootay qoys
bal xaaladaha caafimaad ee dadka ka waran ee soo xirooda iyo kuwa kaloo miyiga ku sugan xilligan abaarta caafimaadka dadka iyo xooluhuba xoolahana dabadhiig iyo cudur duufa oo fiisha iyo waxbaa jira oo isaga daba tagay haddeer anigu intaan soo maqnaa tiimam dhulka loo diraayay inay wax gaareen iyo in kale maaqaan laakiin horey tiimam xoo xanaanada xoolahay uma tegin dadkuna sidoo kaleeto shuban baa jira aan isleeyahay shubankii shuban biyoodka ahaa ama daacuunkii maaha oo dhiig wata oo dhib badan oo dadka shan shan iyo toban toban loo keeno magaalada awrbaa lagu soo qaadaa gaadiidku wuu yaryahay imkaaniyaadka caafimaad ee degmada gudaheeda yaalla waa yaryahay laakiin ilaa iyo haddeer weli dadka waxuun baa la siin karaa oo waxuun daawoa world vision hay-adda world vision iyo meelaha laga laalaabtayo weli waxuun baa imkaaniyaadka caafimaadka ka jooga laakiin miyiga kama jiraanin waa qofkii lasoo qaado oo la keeno degmada ama tuulaha laga soo qaado ama baadiyaha laga soo qaado laakiin markii dadkii nafaqadiisa ay yaraatay waxaanu arkaynay sirqooyinka iyo caruurta shanta sano ka yar inuu shubankaasi u badan yahay iyo naagaha uurka leh saddexdaa guruuba xanuunkani waa ugu badan yahay in badan oo kamid a waxaanu usoo rifeer garaynay garowe oo isbitaalkan garowe hadda daadsan yihiin in badan meelahoodii baa lagu daayey marka dadkii markii nafaqadoodii hoosu dhacday oo maaragtay dhiigoodii hoosu dhacay oo wixii ay ku noolaan jireen oo dhacaanka lahaa ay dhammaadeen xanuun weliba wuu soo hunguriyeeyey cudur weliba kaabigu usoo fadhiistay waa la jilcay qofku isagoo iska soconayuuba dhacaya hadda bal waxaad n xog naga siisaa ma jiraan ilaa iyo hadda waxdada oo cudurkaasi aan u geeriyooday cuduradaad ka sheekaysanay ka dilaaceen deegaanadaas waa jiraanin inta aan hadda anigu ogahay asbuucan gudihiisa saddex qof ayaa u dhintay oo qofna magaalada ku dhintay laba qofna ay meelahaas baadiyaha ku dhinteen anigu saddexdaa qof baan hadda ogahay asbuucii lasoo dhaafay laakiin intaa hadba qof baa meel ku dhimanaya hadba qof baa meel ku dhimanaya intii abaartu jirtay dhimashadu way socotay baahida ugu weyn inkastoo jiraan baahiyo badan oo ay dadka qabaan oo aanba laba soo koobi karin laakiin baahida ugu weyn ay maanta qabaan dadkaasi tabaalaysan kuwa soo xirooday iyo kuwa weli aan soo xiroonay miyiga weli ku harsan maxaa lagu tilmaami karaa godob jiraan iyo deegaano u dhowdhow baahiyuhu waa kala daran mid mid dhaantaa ma jirto laakiin biyaha waa ferristy waayo biyuhu isla daqiiqadan waa loo dhimanayaa kulayl baa awal qabow yar baa jiray hadda kulayla xilli kulaylaha baa la galay dad iyo dunya wax noolaan karaya ma jiraan haddayan biyo afka ku hayn horta aad ferristy biyuhu waa main point wey waxa soo raaca baadkii oo raashinkii dee xoolihii la manaafacaadsan jiray wixii laga manaafacaadsan jiray way ka dhammaadeen hilib la qashana ma leh mid inta la dhoofsado ama magaalo loo dirsado raashin lasoo siistana ma leh xaggii noloshiina waa sii adkaatay way ku adkaatay waxaan kaloo meesha ka maqnayn oo iyaguna baahayaha xigaa taasi waa kuwa wax dedejinaya raashin la-aanta iyo biyo la-aantu waa loo hooban karaa si deg degaa dadku ugu hooban karaanin laakiin caafimaadka dadka iyo duunyaduna way daba yaalleen oo iyaguna dee waa wax daba yaal kuwaas laakiin labadaana muhim ah oo main pointia bal ka waran ilaa hadda gurmadka gaaray een deegaanadaasi kan culimada kan dawladdu ay wado kan dadka kale een magaalooyinka ee bulshada shacabka ay wadaan bal ka waran hadda een wax gaaray ma jiraan ee deegaanadaasi marka la fiiriyo een gurmadka wallaahi waxaad moodaa laba waan kuu sheegayo bidatan hay-addan baasaweyn oo wax biyaageysay iyo culimadu iyaguna marmar xoogaa biyaageeya aad baan ugu mahad celinayaa waayo wax dhaqaaqayaba iyagaanu aragnay labadaas waa u mahad celinayaa waxbay geegeeyaan marmar waana inta lagu sii nool yahay oo dadka ay naftu kaga sii jirto weeye laakiin waxaa u malaysaa deegaankaas inaan aan jaaliyadaba dibadda u jirin oo wax jaaliyadaah oo dibadda kaga maqnayba ayaan jirin waayo weli ma aan arkin cid la booyadaas jaaliyad dibadda ka timid baa booyadahaas noogu deeqday oo soo dhaamisay ama xoogaagaa raashinka xataa reerba ha u keento gaara ama jilib ha u keentee xataa maanu arkin marka waxba mararka qaarkood is idhaahdaa oor malaha godob jiraan dee dibaddaba cidi kama jirto mabaleba jaaliyadaba male qurba joogba male waan mararka qaarkood is idhaahda waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada godob jiraan oo lagu magacaabo cismaan xasan zobe sidoo kale waxaa raadiyaha daljir u waramay gudoomiyaha dalxiiska iyo duurjoogta ee degmada godob jiraan axmed maxamed maxamuud waxaana uu xaqiijiyey in bilihii ugu dambeeyey ay deegaankaas ay dad ugu geeriyoodeen oon iyo cudurro aan la garanin isna waxa uu waramay axmed sheekeeye degmadaasi waxa ay aada iyo aada ugu ugu noolayd beero muddo saddex sano ah roob ma qaban dadkuna xoola kama dhaqan jirina beerahaas baa la fa- anfacan jiray beerahaasi wax anfaacaya ka heli jireen beerihiina abaar baa noqotay waxaa kaleeto ay ji- leedahay eh, magaaladu degmadu xeeb bay leedahay aada u dheer gaaracad doomaariyo dhinowda jiifle buuq gaalo ood xeebahaasoo dhanna wax gaaray iyo biyodhaan ah iyo wax da- ari daawadiisa iyo wax agab oo ay leedahay puntland ka socota ama laanqeyrcas ama meel kasta ahaatee wax agab oo gaaray midna toona ma jiraan Eh, dadkuna intaa waa baxaya waa shumaya ceelashaas ceel jiifle la yidhaahda maaha inta kaleto waa ceel xaraar ceelka ugu yar waxaa ku nool ku qof kun qof baa ku noole maguudhaan dadkaasi badda dad baa u aad aadi jiray baddiina waxaa ka dilaacday waa lagu soo duulay oo dad ajnabiyaa yimi shamaaga lama dhigan karo lama aadi karo Eh, iyagoo oo abaartaas haysatay baana badii sidaa kaga dhacday ma garat dadkaasi markaa dowladda puntland bay ka tirsan yihiin wax agaba oo gaaray iyo wax haba yaraateenana ma jidho dadkaasi meelna kama tirsana ilaahay baa u maqan wax u maqani ma jiraanin biyabadhaan baan gaarin raashin baan gaarin daawaan gaarin wax agaba oo ay leedahay puntland ama hay-ad kaleto laanqeyrcas ha ahaatee midna toona ma gaarin gudoomiye waxaad iiga warantaa maxay yihiin baahiyaha ugu waaweyn ee haatan ay qabaan dadka deegaanadaasi bal xaaladda had haatan halkaas nololeed ee ka jirtaa haddaad bulshada u sawirto waa mid nooceeya Eh, dadkuna wuxuu ku noolaan jiray xoolahaas buu ka daba tegi jiray xoolahaasay a- anfacaysan jireen xoolahaasay dhuusan jireen qalan jireen ciddii waxu timaada wax ka sii jireen xoolihiina abaar baa ku dhacday dadkaa cid wax tadha iyo cid wax u keenta iyo cid haba yaraatee meeshiina mana ay guurin oo dadkii guuray ma ah ilaa garacad ilaa ceel dhanaane ilaa meesha la yara dhanaanaha ay inta ka dhaxaysa dadku waa maguudho waa fadhiya xaaladooda ka waran dadkaas dadka xaaladooda aad bay u liidataa ilaahay baa gargaari kara gudoomiye waxaad iiga warantaa maxay yihiin baahiyaha ugu waaweyn ee haatan ay qabaan dadka deegaanadaasi baahiyaha ay u baahan yihiin waxaa ka mid ah agab daawo horta ma haystaan oo dadku waa shumay ceel dhanaan bay cabaanin yar iyo saqiir iyo wa- kabiirba waa ishumeen Eh, xagga raashinkana arigii haddii waa kaas ka fadhiyo oo wax ay haystaan ma jiro waa iska fadhiyaan meeshooda cidoo soo xorootay iyo cid kaleeta ma jidho magaalooyinkana maysan aadin bartaasay fadhiyaan ilaahood ku sugayaan cid u maqanna ma jiro aan ilaah ahayn hadda waxaanu leenahay ilaah baanu leenahay dowlad ma dowladayadii waa nahay maanta puntland waa nahay maanta haddaanu nahay jiifle gaalo-ood gaarcad doomaaryo ilaa ceel dhanaana inta ka dhaxayso xeebtaa fadhida wax cagaba oo nagaara midna toona ma jiraan ma jiraan gudoomiye dad ilaa hadda u dhintay cuduradaasi aad ka sheekaysay inay deegaanadaasi ka dilaaceen
ilaa dhowr iyo toban qof baa u geeriyooday shubankaas u geeriyooday dad kaleetana hadda tabcaan bay u yihiin halka gaari oo dhulkaa ka soo taga garowaa noogu sokaysa meel takhtar leh shan boqol oo dollar baa laga qaataa ratigiisa gurgurbu wuxuu kusoo ritaa gaariga dadkaa waxa weeye ambalaas ma laha waxa weeye xoolahaasay markaa dadkaa ku daawi isagoo xataa waxaa dhacday iyagoo soo qaaday ilmo oo keenay garowe in la yidhi kuwaad meesha uga soo tagtana waa shumayaan ratiguu biyaha u dhaansanayay inuu misna yidhahdo hala soo raro
mase bal waxaad ka warantaa goobaha caafimaad ee ku yaala godob jiraan ma shaqeeyaan miyaa iyagu degmada godob jiraan waxaa ku yaal m c h m c h kaa ku yaalna waabaa waxaa la keenaa waagi tukacad la arko kinica cad baa la keenaa iyo o r s baa la keenaa dhibaatadatana hadday dhacdana wax alla abuurtay ay keenaan ma jiro shaqaalo fiican waa jooga shaqaalaha wax agaba oo loo dhiibay haba yaraatee ma jiro ma garat waa tahay ugu dambeyntii maxaad usoo jeedin lahayd madaxda puntland iyo weliba madaxda ummadda soomaaliyeed
waxaan leeyahay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo dhammaan baarlamaanka war godob jiraan yaa la hilmaani baac mushtar hadday tahay iyo hadday culimaacudiin tahay waa meeshii xudunta u ahayd beeraha waa meeshii xudunta u ahayd puntland waa meeshii xoolaha shantarkeedii ay isugu yimaadaaneen dadku waa ag agab la'yahay dadka agab ha loo yeelo tala ha loo qabto dadka xeebaha ku nool oo dhan baddii ma geli karaanin oo baddii xataa laftigeedii marka baayaal gaarca sunbuu siday baa leeyihi cid u tagtay iyo cid haamaheedii fiirisana ma jiro hargaba aanna aqoon oo aanaan weligaya arki jirin oo sidii qofkii t bidi loo qabanayo qandhooyin miirana oo aanu isna dhimidhaa suntaasaa keentay isaguna waa yaalla isagana in la fiiriyo puntland ay tagto oo ay dad u didho waa rabnaa iyadana gudoomiyaha dalxiiska iyo duurjoogta ee degmada godob jiraan axmed maxamed maxamuud oo u waramayey axmed sheekeeye oo ka tirsan howlwadeenada raadiyo daljir ee magaalada garowe ayuu kaasi ahaa deegaanka garan sare oo ka tirsan degmada xaafiin ee gobolka bari ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad nolol xumo oo soo wajahday dadka deegaankaasi gaar ahaana qoysaska iyagu soo guray ee halkaasi usoo naqaraacay deegaanka ayaa waxaa ku nool in ka badan shan boqol oo qoys oo reer guura ah fursada biyaha ayaa deegaanka waxa ay hadda ka maraysaa laba boqol oo dollarka maraykanka qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaas ayaa la soo xiriiray raadiyaha daljir xasan haykal oo daljir boosaaso igula sugan ayayna u warrameen walaal magacayga waxaa la yidhaha qooshe ciise ibraahim waxaan joogaa garan noodir meel la yidhaha garan sare walaal annagu waxaan joognaa deegaanka garan sare tuulo la yidhaaho garan iyo tuulo la yidhaho kubriyaad iyo xabaalcad iyo maxaan kugu sheegi karaa buurey tuulooyinka aagaasaan joognaa calag cagaareed oo adag baa ka jirta nadhi baa laga digay oo hadda xilligan waa la cunay marka tuulooyinkaas aa ii sheegaysid degmade ka tirsanta oo hoos yimaadaan waxay hoos tagaan degmada xaafoon isku sugan waa isu waa u dhexayaan beynaya beynaysa labadaa dhexdooda ku yaaleen wax hadda soo gaaray oo tuulooyinka aan kuu sheegaayo waxyaalaha la bixinaayo ama wadanka maraya dadka abaarada ama soo guurta loogu talagalay wax soo gaara ma jiraan wayna degan yihiin dadka soo guurta waxay degan yihiin awal baraagay lahayd oo baraagahaasoo dadku ka cabdi jiray oo lawada dhaansan jiray baraagii hadda way ka go-een oo dadka soo guurtahaasaa garanaysaan daabad ceel bay ka soo maamisaa ceelasha meesha hadda looga caddaano waa ceelal qaran oo sidaa jiibada ceel la yidhaahdo baddaa u jeeda qaar ka mid a waxgaradka deegaanka garan sare oo ka tirsan gobolka bari ayay kuwaasi ahaayeen waxaanay u warramayeen xasan haykal salaada roobdoon ah ayaa waxaa maanta laga tukaday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose iyadoona ay qayb ka tahay salaado roobdoon ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga tukanayay deegaano kala duwan oo dhulka soomaaliya tukashada salaada roobdoonta ayaa waxay imaanaysaa xilli dadka soomaaliyeed ay weli la daaladhacayaan abaar saameysay dadka iyo dunyada oo muddo sanado ah jirsatay waxaana salaadan roobdoonta lagu tukaday isbartiimada weekiyo ee magaalada kismaayo iyadoona ay ka qayb galeen culamaa uddiin qaybo kala duwan oo ka tirsan bulshada iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland sheekh axmed cali oo loo yaqaano sheekh axmed siiro oo ka mid ah culamaa uddiinka waaweyn ee deegaanada jubbooyinka ayaa salaada kadib dadka soomaaliyeed eeba uga baryay in raxmadiisa uu hooriyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu roobaan daahinna sii ilaahu roobaan daahinna sii ilaahu roobaan daahinna sii ilaahu roobaan guryaha duminna sii ilaahu roobaan xoolaha baabi'inna sii ilaahu roobaan halaag ahaynna sii ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu roob khayr qabanna sii ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu kulaylka naga dulqaad ilaahu kulaylka naga dulqaad ilaahu gaajada naga dulqaad ilaahu cudurrada naga dulqaad ilaahu shumbiyoodka naga dulqaad ilaahu malaariyada naga dulqaad ilaahu kalooraha naga dulqaad ilaahu waan ku baryaynaa baryada naga aqbal ilaahu baryada naga aqbal ilaahu addoomahaagiyo gafay oo meelay aadan garan waayey oo adiga xaggaaga u soo cararaannaha ilaahu naga aqbal ilaahu baryada naga aqbal ilaahu baryada naga aqbal ilaahu baryada naga aqbal ilaahu baryada naga aqbal ilaahu meelan aadna ma jirto adiga maahana ilaahu adaa yidhi ibarya waan idin aqbalaya ilaahu na aqbal ilaahu sagaashan iyo sagaalkaaga magac baan kugu baryaynaa ilaahu sifaadkaagaan kugu baryaynaa ilaahay ow roob khayr qabanna sii ilaahu roob degdeganna sii ilaahu roob degdeganna sii ilaahu roob degdeganna sii ilaahu roob degdeganna sii ilaahu kulayl jiilka naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu abaarta naga dulqaad ilaahu addoomahaagiioo gafay oo dembaabay oo meelay aadaan garan waayaan nahaaday kugu soo carareen ilaahu naga aqbal ilaahu albaabadaada noo fur ilaahu albaabadaada noo fur ilaahu naxariistaada noo fur ilaahu naxariistaada noo fur ilaahu roob degdeg oo khayr qabanna sii ilaahu roob degdeg oo khayr qabanna sii ilaahu dhibaatada na haysa sheekh axmed cali sheekh axmed siiro ayuu kaasi ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka kumeel gaarka ah ee jubba suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere oo isna ka mid ah dadkii maanta qaybta ka ahaa kuwii ku tukaday isbartiimada weeki ee magaalada kismaayo ayaa isna goobtaasi ka hadlay roobdoonka ilaahay ha naga aqbalo ilaahay ha naga aqbalo ilaahay ha naga aqbalo ilaahayu adaa xaggaagu soo cararnay addoommakaagu caasi baanna ilaahu naga aqbal ilaahu dembi dhaaf nagu sii ilaahu madar khayr qaba nagu sii ilaahu madar khayr qaba nagu sii ilaahu madar khayr qaba nagu sii ilaahu naxariistaaga ka qusmay naxariistaada na sii ilaahu naxariistaada na sii ilaahay baan baryeennaa alla bariga hala badiyo waxaa la rabaa in maanta keliya aysan noqonin culimmada aad iyo aad ay u mahadsan yihiin wasaaradda garsoorka guddiga abaaraha ilaah baa mahad leh ilaah baa awel iyo aakhir mahad leh dadaalka alla bariga hala badiyo ilaahay haddii la barya waxaa laga waayi maayo ilaahay haddii la barya waxaa laga waayi laga waayi maayo dadaalka alla bariga hala badiyo culimmada iyo wasaaraddana wixii dadaal ah oo shacabka lagu baraarujinayo ha lagu baraarujiyo nin walbow ilaahay ha ku siina walaalaha baahan wax u quur maantoo kale waa lisu baahan yahay annaga shacabweynahana iyo mas-uuliyiinteenna ka soo bilow aan isqadinno walaalayan baahan aquudinno annaga aan isqadinno walaalayan baahan aquudinno annaga aan isqadinno walaalayan baahan aquudinno madaxweyne ku-xigeenka labaad ee maamulka jubbaland suldaan cabdulqaadir xaaji maxamuud luga dheere ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayey salaad roobdoon ah oo maanta lagu tukaday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose guud ahaan dhegeystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caawa iyo daljir anigoo cumar lakimaan ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedinaya stuudiyaha daljir ee magaalada boosaaso dhammaan xarumaha daljir ee soomaaliyana si toosa waad inugala socoteen haddii uu ku seegay barnaamijka amaad jeceshahay mar kale dhegaysigiisa waxaad ka daalacan kartaa radio daljir com intaynu barnaamijkan mid la mid ah dib isugu maqli doonno sidaa iyo nabadgelyo